nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana faraya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay u qoran tahay bugga towraadka sidaad horey inooga barateen sheekooyinkii ku saabsanay nebiyadii iyo hadda casharkan soo dhaafnay waxaynu ka hadalnay suleymaan siduu u dhisayey gurigii xisaabtii ee boodka iyo guri gudihiisa iyo ballaarkiisa iyo dhudhuubkiisa oo dhan haddana waxaynu ka hadli doonaa yunis haddaba waxaa yunis u timid haddaba sidaad u ogeydeen yunis wuxuu ahaan jiray nebiyada nebiyada uu rabbiga doortay taasina waxaad ka akhrisan doontaan sida ay ugu qoran tahay towraadka uu qoray nebi muuse bal raximahullaahu taariikhda siday sheegayso muuse ayaa uga horeeyey qoraalka iyo wixii oo faahfaahina oo dhan haddaba yunis uu yimid ereygani oo sida ku leeyahay kac oo waxaad tagtaa magaaladaasi weyn oo la oran jiray ninweex oo ku taalla waddanka yahuudda laakiinse yunis wuu u kacay inuu meesha u cararo xagga tarshiish uu badsado laakiinse yafaac uu la dhacay oo wuxuu halkaasi ka helay dooni tarshiish tegaysay sidaa daraaddeed lacagtii nooli wuu bixiyey kolkaasuu gudaha galay oo wuxuu waayo wuxuu doonayey inuu iyaga tarshiish u raaco laakiinse caro ka cararo meeshaasi sidaynu u akhrisanay waxaynu aragnaa in rabbiga uu ku soo sii daayey dabayl aad u weyn kolkaasa waxaa baddii ka dhex kacay duufaan xoog leh doonidiina waxay ku dhowaatay inay burburto markaasay raggii barxiyiintii ahaa aad u baqeen oo mid welibana wuu qeeshaaday ilaahiisa alaabtii doonida ku dhex jirtay dabayl ku dhex tuureen alaabtii doonida ku dhex jirtay badday ku dhex tuureen si ay doonidu iyaga uga fududay laakiinse wuxuu yunis mar hore u dhadhacay doonidii meesha uga hoosaysay oo halkaasuu seexday oo wuxuu ku jiray hurdo weyn haddaba waxaa iyagii u yimid naaqudihii doonida oo ku yidhi hurdayaayow maxaad u soo jeedaan kac oo ilaahiina barya waaba intaasoo uu naga fikirayaa inaanan halaagmine waagii waxay ahayd saacadda wakhtigii salaada subaxii hore oo wuxuu midba midka kale ku yidhi kaalaya aynu sami ridne si aan u ogaano kan awooddiisa weyn sidaa daraaddeed sami bay riteen oo samiguna wuxuu ku dhexcay yunis markaasay waxay isagii ku yidhaahdeen waanu ku baryanaye noo sheeg kan awooddiisa aad u weyn waa maxay shuqulkaagu oo xaggey baad ka timid waddankaagu waa kee kaaguna waa ayo dadka reban iyo israa'iil markuu rabbiga doortay nebi yunis bal raximahullaahu ayay la yaabeen sababta loo soo diray oo u yimid meesha markaasay waraysteen su'aalooyin ka mid ah waa maxay shuqulkaagu oo xag xaggee baad ka timid waddankaagu waa kee dadkaaguna waa ayo oo isna wuxuu iyagii ku yidhi anigu waxaan ahay ree banu israa'iil ayaan ka dhashay oo waxaan ka cabsadaa rabbiga ilaaha macbuudka ah oo ah kan abuuray samadda iyo dhulka iyo wixii ku dhex jiro oo dhan samadda iyo dhulka oo aan tiir lahayn markaasay ninkii aad iyo aad ugu cabsadeen oo ku yidhaahdeen waa maxay waxa aad samaysay waayo waxay ogaadeen inuu ilaahay hortiisa ka soo yimid uu rabbigana doortay maxaa yeelay isaga uu sheegay inuu fariinta wado una gaarsiiyo diinteenna suuban markaasay ku yidhaahdeen si baadu nagu dhigto awoodeed haddaba bal maxaanu kugu samaynaa waayo badda duufaankeedii aad iyo aad buu si weynayd oo isna wuxuu ku yidhi kor ii qaada oo badda igu dhex tuuraa sidaasay baddu idinku degi doontaaye waayo waxaan ogahay in duufaankani weyn daraadday idinku soo kacay habase yeeshee ninkii aad bay seeb doonidii uga wadeen oo ugu dadaaleen inay xeebtii ku soo noqdaan laakiinse way kari waayeen maxaa yeelay badda duufaankeeda oo ka gees ahaa aad iyo aad buu u sii weynaaday markaasay rabbiga u qeyshadeen oo waxay ku yidhaahdeen rabbiyow waanu ku baryaynaa oo waanu ku baryaynaaye yaanan u halaamin nolosha ninkani awoodeeda oo anaga hana saarin doontani balaayada leh waxaad samaysay sidii aad ku faraxsanayd sidaa daraaddeed yunis bay kor u qaadeen oo waxay ku dhex tuureen baddii kolkaasay baddii joojisay cadhadheeda markaasay ninkii aad iyo aad rabbiga uga cabsadeen sababtoo ah nebi yunis waxaa loo soo diray inuu diinteenna wanaagsan gaarsiiyo dadkaasi taariikhda nebiyadeenna calayhi salaam oo waxay rabbiga u bixiyeen allabari nidaaro weyn galeen rabbigu wuxuu nebi muuse calayhi salaam u diyaariyey kalluun weyn oo isaga liqaah yunisna wuxuu kalluunka colooshiisa ku dhex jiray saddex habeen iyo saddex maalmood haddana mar labaad ayay ereyga ilaaha u yimid nebi yunis oo ku yidhi kac oo waxaad tagtaa magaaladaas weyn oo ninweex ah oo ku taala waddanka israa'iil oo waxaad iyada ku wacdidaa wacdigii wacdiska aan ku sheegay sidaa daraaddeed nebi yuunis bal raximahullaahu wuu kacay oo wuu tegay ninweex magaaladii la odhan jiray oo ku taalay waddanka yahuudda siduu ereygii rabbigu ku amray inuu diinteenna wanaagsan gaarsiiyo yahuuddii iyo nasaaradii meesha ku nooleed haddaba ninweex waxay ahayd magaalo aad iyo aad u weyn oo waxay isu jirtay intii saddex maalmood loo socdo markaasaa nebi muuse nebi yunis wuxuu bilaabay inuu magaaladii dhex galo magaaladii socod ah oo intuu qayliyey ayuu yidhi weli waxaan u hadhay afartan maalmood dabadeedna nin weex waa la afgembiyey gembiyi doonaa taasi waxay ahayd saaladii uu sheegi jiray saadaalintii uu sheegi jiray balse way dhacday waxaynu idiin rajaynaynaa dhegaystayaal wanaag fara badan iyo allabari si uu rabbiga idin xaafido waxaan idin leeyahay sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan oo haddii aad qabtaan wax su-aal ah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
Abu Ainiya.
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilkayagu wa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilkayagu wa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo